بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باب المنادى المنادى خمسة أنواع المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف waxaan ku soo jirnay mansuubatul asbaayi asbaadii la nasbinayey waxaan soo sharaxaynay oon ka soo baxnay mafcuulun bihi masdar darfu zamaan darfu makaan xaala tamyiiz istithnaa ismullah toddobadaasi ayaan soo sharaxnay sideeddaasi mansuubaatul asbaa kii sagaalaad almunaadaa weeye almunaadaa lafdigaa macnihii fahm almunaadaa waa kii loo dhawaaqayey waa kii loo yeerayey lafdiga macnihii waa sidaa oo ruuxa loo yeerayo magaca aada u yeerayso mansuubaatul asbaa ayuu ka mid yahay oo waa la nasbini waa yahay asbaada loo nideeyona ama loo yeedhaana shan qeyb ayay u qaybsantaa kow calam mufradah mufrad calamah nakiro maqsuudo ah nakiro hayru maqsuudo ah mudaafun iyo bshabiihun bilmudaaf shantaasay u qaybsantaa waa yahay baabku haddii aan xasrino ama aan koobno musanifka wuxuu ka hadlayaa laba arrimood labada arrimood waxaa weeyaan munaadaha ee asbaada munaadaha loo yaqaano tira ahaan inta ay yihiin wuu ka hadlayaa waxaa kaluu ka hadlayaa asbaada munaadahee loo nidaynayo sida la yeelayo labadaa arrimoodu baabka kaga hadlaya munaadaa waa meekaa maxaa lagu samaynayaa labadaa arrimood ayuu ka hadlayaa munaado waa meekaa su-aashaa jawaabteeda waa munaadaha shan mufrad calam nakire maqsuuda nakire hayru maqsuuda mudaaf iyo shabiihun bilmudaaf waayahay shantan macnahooda fahan almufradu lcalamu lafdigaa macnihii waxaa weeye almufradu waa ismi keligii ah alcalamuna cid gaar ahaaneed ayuu magac u yahay lafdigaa macnihii waa sidaa calamda waa kaa soo marnay macaarifta markii aan ka soo hadlayna baabu nacti dabayaaqadii musanifka wuxuu ku soo sheegay macaarifta shan inay ahayd damiiraa u horreeyey kii labaadna wuxuu ahaa ismi calama soo maahin ismigii calamka ahaa weeye calamka uu hadeer ka hadlayo cid gaar ahaaneed magacay iska leedahay maxamed iyo axmed iyo yuusuf iyo khaalid calamkaa ayaa loo jeedaa mufrad baa ku yimid mufrad waxaa loo jeedaa baabkan haddii la joogo mufrad waxaa loo yaqaanaa maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf ismi aan mudaaf ahayn mudaafna aan shabihin ismigani mudaaf ma aha oo mudaafu ileyhi kaba dambeeyo mudaafna ma uusan shabihin mudaaf ma uusan shabihin maxaa loo jeedaa mar dambaan ogaan doonaa insha allahu tacaala kaasaa mufrad la yidhaahdaa hayrulmufradna waxaa la yidhaahdaa mudaaf iyo shabiihun bilmudaaf ismiga haddii uu mudaaf yahay ama shabiihun bilmudaaf yahay labadaasina hayrulmufrad baa loo yaqaana waa baabkani mufrad macno saddexaad oon ku mari hayna weeye laba macnoo horaan ku soo marnay mufrad baabu macrifati calaamaati alicraab markii aan soo maraynay mufrad wuxuu ahaa magaca keligii amaa laysa muhanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaa alhamsa baabu lmubtadai walkhabar markii aan soo marayeynayna khabarku waa mufrad iyo hayrulmufrad yaan soo sheegnay mufrad waxaa loo jeeday maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla baabulmunaada mufrad waxaa loo yaqaanaa maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf waxaan mudaaf ahayn mudaafna aan shabihin marka almufradu alcalamu lafdigaa macnihii waxa weeyaan almufradu ismi mufrad ahoo aan mudaaf ahayn shabiihun bilmudaafna aan ahayn alcalamu cid gaar ahaaneedna magacu ah sida moxamed iyo yuusuf iyo khaalid iyo wixii la mid ah ismiga calamba ha ahaadee hadduusan mufrad ahaynay mudaaf yahay oo cabdullaahi iyo cabdiraxmaan oo kale yahay hee cabdullaahi nin magicii weeye isla markaa waa mudaaf oo cabdu waa mudaaf allaahina waa mudaafu ilayhi kaa mufrad ma aha ee mufradka laga hadlayo waa hal magac oo keliyoon ismi kale aan lagu dabadarin waa yahay almufrad alcalam waa kan hore kan labaad annakiratu almaqsuudatu annakiratu almaqsuudatu waxaa loola jeedaa ismiga nakiro weeye nakiro waa la yaqaanaayo ismun shaa'icun fii jinsihi laa yakhtasu bihi waaxidun duuna aakhar weeye ismiga nakiro weeye waa sida rajul oo kale annakiratu lafdiga macnihii waa sidaa almaqsuudatu waa kuu timi ismigii nakirada ahaa ruux gaar ahaaneedaad maanta ula jeedaa almaqsuudatu cid gaar ahaaneedaad ula qastaysaan oo rajulun oo nakiro ahayd ayaad nin gaar ahaaneed waxaad leedahay yaa rajulu ninow ninoo dhan kuma wadid ninkaan gaar ahaaneedaad yaa rajul ugu yeerihaysa yaa rajulu rajul nakiruu ahaa laakiin nin gaar ahaaneedaad ku wada nakiro maqsuudaa la yidhahdaa kaasi kan saddexaad waa nakira hayru maqsuuda ismiga waa nakira cid gaar ahaaneedna loolama jeedo maanta yaa rajulan ninow ninkaa doontaaba aad ahaa tidi kaana nakira hayru maqsuudaa loo yaqaanaa mudaaf kii afraad wey ismi mudaafaa loo nideeye mudaafu ilayhina uu ka dambeeyo sida cabdullaahi cabdiraxmaan iyo wixii la mid ah shabiihun bilmudaaf mid la yidhaahdoon mar dambe ogaan doono munaaduhu waa shantaas munaado waa meeqa su-aashaa jawaabteedu halkaasu kaga baxayaa musanifku munaado waa shan mufrad carabna kale maqsuuda nakale hayru maqsuuda mudaaf iyo shabiihun bilmudaaf sidee la yeelayaa isagaa ka hadlaya almunaadaa munaadihi khamsatu anwaacin shan nooc weeye almufradu mufrad alcalamu ee calama mufrad calam mufrad mudaaf ma aha shabiihun bilmudaafna ma aha loo jeedaa alcalamu cid gaar ahaaneeduna magac u yahay iyo wanakiratu ismi nakire ahaan jirayoo almaqsuudatu maanta cid gaar ahaaneed loola jeedo ismiga nakiru ahaa laakiin maanta cid gaar ahaaneed ayaa loola jeedaayo rajul ood nin gaar ahaaneed ula jeedo wey iyo wanakiratu nakira nakirada oo hayru lmaqsuudati cid gaar ahaaneed aan loola jeedin ismiga nakira wey oo rajul oo kale wey nin gaar ahaaneedna loolama jeedo oo rajulan ninkaa doontaba aadahaatidaa loo jeedaa walmudaafu iyo ismi la idaafeeyey ismigan loo nidaynayo waa mudaafu oo mudaafu ilayhi baa ka dambeeya iyo walmushabahu mid loo ekeysiiye bilmudaafi mudaaf loo ekeysiiyey almushabahu bilmudaafi mar dambay ahaani sharcii waayahay labadii arrimoodee uu ka hadlayey tii hore halkaasuu kaga baxay munaado waa meeqaa arrinkii labaad ismigan munaadaha ah sidee la yeelayaa icraab ahaan maxaa lagu samaynayaa arrinkaasuu rabaa inuu ka hadlo faama almufradu alcalamu wاlnakiratu almaqsuudatu fayubnayaani cala aldami min gayri tanwiini naxwu yaa zaydu wayaa rajul wahalaaثatu albaaqiyatu mansuubatu laa hayru ee ismigii munaadaha ahaayee shanta u qeybsamay icraab ahaan maxaa lagu samayni laba qeyb ayaa loo qaybinayaa labada ismiyee hore waa mufradka calamka ah iyo nakirada maqsuudada ah labadaasi mabniyun cala dammaa laga dhigay dammaa lagu binayni ismiyee hore waa mufradka calamka ah iyo nakirada maqsuudada ah labadaasi dammaa lagu binayni maxalu nasbana wey yaallaan miitaal aan ku siiyo muxamed nin gaar ahaaneed magiciis weeyaana waa calam isla markaa waa mufrado ma idaafaysna shabiihun bilmudaafna ma aha markaad u nidayni oo xarfu nida yaa yaa loo isticmaala xarfu nida iyo xuruuf kale markaad u nidayni waxaad leedahay yaa muxamadu yaa xarfu nidaa'in muxamadu munaadan mufradun calamu waa munaada mufrad calama mabniyun cala adamati damaa lagu bineeyey fii maxali nasbin meel nasbana wuu yaalla qur-aanka u fiirso ambiyada marka magacyadooda loo dhawaaqayo dhammaan damay ku binaysan yihiin yaa nuuxu yaa huudu yaa saalixu dhammaan waa mufrad calama yaa nuuxu hee mufrad weeye oo mudaaf iyo shabiihun bilmudaafi ma aha isla markaana waa calam oo ruuxu gaar ahaaneed magicii weeyaan oo nabi gaar ahaaneed uu magac u yahay nuux yaa nuuxu yaa xarfu nidaa'in nuuxu munaadan mufradu calamu waa munaado mufrad calama mabniyun cala adamati fii maxali nasbi damaa lagu bineeyey maxalu nasb buu yaallaa mufrad calama haddii uu yahay damaa lagu binayni maxalu nasb buu yaallaa waxaa la mid ee nakiro maqsuudaa ismiga nakiru ahaan jiray laakiin maanta cid gaar ahaaneed ayaa loola qasdayaayoo loola jeedaa sida rajulun oo nakiro ahayd yaad ruux gaar ahaaneed oola jeeda yaa rajulu ضمت بنين أسنة في محل نسب بيال يا رجل يا حرف النداء رجل منادا نكرة مقصودة مبني على الضمة في محل نسب ومنادى نكرة مقصودة وية ضمة لقبلية محل نسب ويتها الله يا جبال أوبي معه والطير أكل يا جبال يا حرف النداء جبال منادا نكرة مقصودة مبني على الضم في محل النصب labadaasi damaa lagu bilayni waa mufradka calabka iyo nakirada maqsuudada maxalu nasbana way yaallaan saddexda soo hadhay waa nakiradii hayrulmaqsuudada ahayd mudaaf shabiihun bilmudaaf saddexdan waa mucrab mansuuba la bilayni maayo iyagu mucrab weeye isla markaana mansuub weeyaano waa la nasbin nakiradii hayrulmaqsuuda waa nakira cid gaar ahaaneed aan loola jeedin yaa rajulan khud biyadii baad leedahay yaa rajulan yaa xarfu nidaa'in rajulan munaadan nakiratun hayru maqsuudatin mansuubun wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fii aakhirihi leanno ismu mufrad mudaafkii baa kuu yimid yaa cabdallaahi yaa xarfu nidaa'in cabda munaada mudaaf mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fii aakhirihi shabiihun bilmudaafna mar kalean ogaan doonna insha allah فأما المفرد العلم مفرد كي علم كاها يوالنكرة المقصودة نكرة مقصودة أهيد فيبنيان لبدا وحا لقبنين على الضم ضم لقبنين من غير تموين تموين لآنتي سان الضم لقبنين على بنين يا ضم لقبنين لبدا تموينين يا زيد يا زيد هي ميسومة تموينين يا رجل من غير تموين نحو يا زيد ويا رجل يا حرف نداء زيد منادا مفرد علم مبني على الضمة في محل النصب يا حرف النداء زيد منادا مفرد علم مبني على الضمة في محل النصب ويه يا رجل يا حرف النداء رجل منادا نكرة مقصودة مبني على الضمة في محل النصب والثلاثة سدح ذا الباقية صوهر waana kiradii hayrulmaqsuudada ahayd iyo mudaaf iyo shabiihun bilmudaaf saddexdaas u jeedaa mansuubatun saddexda waa la nasbini laa hayru nasba waxaan ahayn kuwa bannaano yaa cabdallaahi yaa rasuula allaahi yaa samiica adducaai samiica waad nasbini adducaai mudaaf ileyhi baa ka dambeeya laa hayru wax kale kuma bannaano baabulmafcuuli min ajlihi mafcuulu min ajlihi buu u baab yahay وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك باب يرى ودب يرى أيها الكثير هذا يا مصنف منصوبة الأسباء ينكسو جنة كي طبناد وي كي سيارات مياه كي طبناد سواها كي طبناد وي هنكسو بحنيه مفعول به مصدر ظرف الزمان ظرف المكان حالة تمييز استثنى اسم الله يا منادى كي تبنض ويسو ويهي آه باكني مفعول من أجله بالغير هذا لفظك معنيه فهم المفعول كي لسمي فعلك لسمي من أجله أسيا درتي سالو سمي فعلك إن لسمي وحي السببي وي فعل بعد قبطي ficligii aada qabatay markaad qabanaysay laasim sabab baad u qabatay ficligaa ficli maqsuudee loo qastabaa hadduu yahay inama alacmaalu binniyaati camalku niyuu ku suuroobaa niyo la-aanna ma suuroobo lafdiga macnihii waa sida ee camalka niyo la-aan haddii la sameeyaa wuxuu noqonayaa camal aan macduud ahayn oon tirsanayn ee adoo taaganaad dhacday taagnidii aad ka dhacday dhulkaad ku dhacday dhicitaankana uma aadan qasdine dabeel iyo waxbaa ku riday niyo kuma aadan dhicin bilaa niyaad dhacday mar bilaa niya haddii aad dhacday camalkaasi ma xadidna yacni dembi ajir iyo dembi midna ka heli maysid ajirna ka heli maysid hawaabna ka heli maysid xataa waa dhacday ruuxaad ku dhacday ruuxiyaa dhintay wax dembiyo dushaada ee lama arko keli addiyaa laga rabaa ruuxii aadishi heediyaa la rabaa laakiin dembi dushaada ma aha buur dusheedaa saadheed buurtii aad ka soo dhacday adoon ku talagelin koo aad ku duldhacday kiyaa dhintay hee muxuu ahaa diyaa laga rabaa laakiin dembi dushaada ma aha camalka niye kuma uusan dhicin inama alacmaalu camalka maxsuubka ee xisaabani biniyaati niyuu ku xasilaa niyo la-aanna ma xasilo lafdiga macnihii waa sida haddaba camalka hadduu niye ku xasilo laasim dan baa laga lahaa camalka markii la qabanayey qasad baa loo sameeyey buur dusheeda haddaad ka soo booddo markaad ka soo boodaysa laasim dan baad usoo boodi nin dhulka taagan aad ku dhacdid oo aadishid kol aad lahayd iyo waxaad lahayd haddaba qasadkii aad u soo booday ama qasadkaad ficliga u samaysay dantii aad u samaysay kaasa mafcuulu min ajlihi la yidhahda almafcuulu kii la sameeyey min ajlihi dartiisa aba ficliga loo sameeyey saxiix salaadaad tukatay maxaa u tukatay sawaab iyo ajir aad heshid sawaabkaas iyo ajirkaas aad raadinaysaa mafcuulu min ajlihi ah maya dadkii aad istustiaa lahedoo nin tukanayo salaada yaqaanoo si fiican u toosinaya inaad tahay dadka aad tusti kaasaa mafcuulun min ajlihi ah shayga aad dartii aayad qur-aane aayad qur-aana waxay tahay yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu mima raa muxuaha mardaa mardaatilaahi aayaddii ahayd xalay aan marayn yacni ridaha ilaah dartiisa wax u bixiya dalb aad dalbaysaan ibtiqaa'a mardaat illaahi wamahalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili amwaalahum ibtiqaa'a mardaka wamahalu ladiina yunfiquuna amwaalahum qoladii xoolahooda bixinayey maxay u bixiyeen ibtiqaa'a mardaat illaahi ridihii ilaahay dalbayeen xoolahan inay bixiyaan dantii ay ka lahaayeen maxay ahayd rido alle inay ku helaan soo ma ahayn ibtiqaa'a mardaatillaahi waa mafcuulun min ajlihi waayo ficligan waxbixinta ee waxa loo sameeyey dartiisaba waa ibtiqaa'a mardaat illaahi kaasa mafcuulun min ajlihi la yidhaahdaa mafcuulun min ajlihi macnihiisaana sidaa almafcuulu ficligii kii loo sameeyey min ajlihi dartiisa loo sameeyey sidaa u garo haddaba almafcuulu min ajlihi musanifka wuxuu ka hadlayaa oo keli ah hal arin maxay tahay mafcuulu min ajlihi maxaa la yidhaahdaa halka arrin keliyuu ka hadlayaa kadibna wuu miaalin mafcuulu min ajlihi maxaa la yidhaahdaa saddex arrimood wixii laga helaa mafcuulu min ajlihi loo yaqaana maxay tahay isbinimo mansuubnimo iyo ficliga sababka loo sameeye waa inuu caddaynayo ficligan in la sameeyo wixii keenay iyo sababkii loo sameeye waa inuu caddaynayo saddexdaa arrimood wixii laga helaa mafcuulu min ajlihi la yidhaahdaa wa huwa mafcuulu min ajlihi alismu ismi weeye almansuubu la nasbinayo alladii ismiga oo yudkaru la sheegayo bayaanan caddayn darteedaa loo sheegi lisababi wuquuci lficli ficliga dhicitaankiisa sababkii lagu caddaynayo sababkuu ficligan u dhacay ayaa lagu caddaynaya miaalan ku siiyo naxwu qowlika hadalkaaga iyo wixii lamida weye qaama zaydun ijlaalan licamrin qaama waxaa istaagay zaydun zaydaa istaagay zayd wuu istaagay oo zayd muxuu isu taagay inuu istaaga maxaa keenay wuu u qastay istaagani oo niyuu ku sameeyey hadduu niye ku sameeye dan buu ka lahaa istaagan dantee ka lahaa ijlaalan licamrin camar inuu ku weyneeyo isu taagay camaraa soo galay camar hadduu soo galay he camar inuu weyneeyo darteedu isu taagay macnihii waa sida qaama ilayhi iyo qaama lahu wax la yidhahdaa kala jira qaama ilayhi way bannaan tahay ruuxani safar buu ka yimi inaad salaantaad isugu taagtay sax weeye arrin fiican waaye ma xumo laakiin majliskii aad fadhiday inaad u banayso asagu fadhiisto taas mid mid la ogol yahay maaha laakiin haddaad u istaagto salaan isugu taagto waxun ma aha waka wa huwa alismu ismi weeye almansuubu la nasbinaya aladii ismiga oo yudkaru la sheegaya bayaanan caddayn lisababi wuquuci lficli ficliga dhicitaankiisa sababkii lagu caddaynayo naxu qowlika hadalkaaga iyo wixii lamida weeye qaama waxaa istaagay zaydun zaydaa istaagay ijlaalan ijlaalan weyneyn darteedu isu taagay licamrin camar uu weyneynayo qaama ficlu maadi mabniyu cala alfatxati laa maxala lahu min zaydun faacilu qaama marfuuc calaamatu rafcihi damatu daahiratu fi akhiri ijlaalan mafcuulu liajlihi mansuubun biqaama wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi akhiri ijlaalan mafcuulu liajlihi weeye qaamada ayaa nasbina calaamatu nasbadana fatxada ka muuqata wey licamrin allaamu xarfu jarin camrin majruurun bilaamu calaamatu jarihi kasratu daahiratu fi akhirihi waqasadtuka waan kuu soo qastay niyahow dan baan kaa soo yeeshay ibtiqaa'a macruufika wanaaggaada oon dalbaya darteedaan kugu soo qastay macruuf lafdigan waa ismi mafcuul macnihiisana waxa weeyaan wa wax laisla yaqaano ayaan kuugu soo qastay lafdiga haddii la macnayo saasuu noqon lahaa laakiin waxaa loo jeedaayo xataa shareecada macruuf ay u isticmaashaa waxa wanaagsan waxaana macruuf loogu bixiyey dee sharcigaa waxaa lagu yaq- dee shareecada waxaa lagu yaqaanaa shaygaasi wax wanaagsan inuu yahay isla aqooniddaa wanaaggiisa laisla yaqaana darteedaana macruuf loogu bixiyey qasadtuka waan kuu soo qastay niyahowni ibtiqaa'a macruufika wanaagaada raadin aan raadinayo darteeda ayaan kugu soo qastay qasadtuka ficlu wa faacilu wa mafcuulu bihi qasad ficlu maadi mabniyu cala sukuun laa maxala lahu min alciraab wataau faacil mabniyu cala dama fii maxali rafci waalkaafu mafcuulu bihi mabniyu cala alfatxa fii maxali nasbi intaasi dan kabalihi ibtiqaa'adaan dan kaleennahay inaad ii soo qasado maxaa sababay ibtiqaa'a macruufika wanaagaadaan raadinayoon dalbayey ibtiqaa'a mafcuulun liajlihi منصوب بقسد وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره ابتغاء مضاف معروف مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره معروف مضاف والكاف مضاف إليه ممنوع على فتحة في محل جر والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد